iminka waxaynu bilaabaynaa buugga koowaad iminka dhegaysta cajaladda sawirkana fiiriya anigaa ayaa idin sharaxi doone wakhti hore oo aad u dheeraa ma aanay jirin wax geed ah buuro iyo xoolo toona oo ma aanay jirin wax dayaxa iyo wax qorrax toon ahi laakiin saaxiibadayow miyaad og tihiin ilaah waa uu jiray waana uu joogay hadda ilaah waa uu nala joogaa weligiina waa uu nala joogi doonaa wax walba oo ilaahay sameeyey waa ay wanaagsan yihiin weligiina ilaah khalad ma sameeyo wax walba oo yidhaahdaana waa run waayo ilaah waa ilaah oo weligii ino been inooma sheegi doono oo inoma khaa'imi doono ilaah waxa uu sameeyey dayaxa qorraxda iyo xidigaha faraha badan leaynu aragno waxa kale uu sameeyey buuraha waaweyn aynu soomaaliya ku aragno iyo biyaha meel kasta yaalla ee soomaaliya aynu ku aragno waxa uu kale uu sameeyey cayska cawska iyo ubaxyada iyo wax walba aynu aragno waxa uu sameeyey kalluunka iyo shimbiraha iyo waxyaalahaasi oo dhan markii ilaah uu abuuray waxyaalaha oo dhan waxa uu arkay in ay aad u qurux badan yihiin kabacdina ilaah waxa uu sameeyey malaa'igaha markuu ilaah sameeyey malaa'igiyada malaa'igiyadu aad bay u wanaagsanaayeen ilaah aad bay u jeclaayeen ilaahna awood buu lahaa wayna addeeci jireen laakiinse saaxiib ogsonow in malaa'iguhu aanay marna ka awood badnayn ilaah malaa'igiyada oo dhan waxaa jiray mid markaasi isagu hoggaamiye u ahaa oo magaciisa waxaa la odhan jiray lucifer lucifer waxa uu ahaa mid aad u kibir badan oo waxa uu doonayey in ilaahba uu ka sarreeyo oo wuxuu been u sheegay oo khaa'imay malaa'igiyadii kale ee isaga la shaqaynayey oo isaga ayay raaceen miyaad og tahay waxa dhacay
allah maxaa dhacaya
ilaah lucifer iyo kuwii kale malaa'igiyadoo dhan oo raacay samada ayuu ka soo tuuray hadda wakhtigan xaadirka ah shayddaankii xumaa ama malagii xumaa waxaanu ku yeedhnay shayddaan malaa'igiyadii kale ee raacayna waxaanu ugu yeedhnay jimanno ma og tahay saaxiib shayddaankii inuu aad u qurux badan yahay laakiinse ma og tahay inaannu ilaah ka ficnayn ama ka qurux badnayn waxa uu doonayaa in dadka been uu sheego oo uu jidka shayddaanka raaciyo waayo ilaah buu necab yahay waana uu ka naxaa marka dadku ay ilaah caabudayaan ilaah